بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى bاب الاsتسقاء في المصلى baabu bayaani xukmi الاstisqaa'i roobdoonkii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay fi lmusallaa musallaha lagu roob doono oo musallaha meesha yacnii bannaanka ah ee ciidda iyo lagu tukado in lagu roob doono oo roobdoontu ay ka dhacdo musallaha arrintaa xukunkeedii weeyaan kan marka baabkeeda qaala xadaanaa cabdulaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu aljucfiyu qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna weyaan can cabdillaahi bni abi bakrin samica cabaada bna tamiimin can cammihi adeerkaas marka waa cabdullaahi bnu zayd bni caasim almaasini saaxib alwuduu xadiidka sifat lwuduu ninkii lahaawa ayb qaala kharaja الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigii baa baxay ila lmusallaa musalihii buu u baxay yastasqii isaga oo xaal uu yahay mid roob doonayo yastasqii xaal uu roob doonayo ayb wاstaqbala اlqiblata qiblada ayuu qaabilay fasallaa rakcatayni laba ragca ayuu tukaday waqallaba ridaa'ahu go-iisiina waa gediyey oo meeshiisii hoosena kor buu mariyey meeshiisii korana hoos midigtiisiina bidx bidixdiisiina midig qaala sufyaan waxa uu yidhi faأkhbaranii اlmascuudiyu can abi bakrin qaala jacala اlyamiina cala الshimaal jacala اlyamiina midigtii ayuu wuxuu yeelay cala shimaali bidixda korkeeda markaa bidixdiina midigtay maraysaa ayb taqliibkaasna marka waa sheegnay say culammada ugu kala aragti gedisan yihiin oo waxay u badan yihiin midig iyo bidix in laysu bedelo imaamu shaaficina waxa uu tilmaamay midigtiina in bidixda loo bedelo oo midigii bidix laysku bedelo hoos iyo korna laysku bedelo oo hoosna kor la mariyo korna hoos la mariyo xadiid abu daawuud uu wariyey nebigu inuu sidaas mar isku dayey laakiin marada cidhiiri ay ku noqotay marka wixii nebigu uu tamaniyey ayuu imaamu shaafici marka yaa marka sunnanimadeeda uu qariray waa iyadana wax weji leho xadiidkan marka dhowr xugun baa ku jirto xugunka ugu horeeya waa ku u tarjumtay oo ah istisqaha inuu ka dhaco musallaha meesha lagu tukado ciidda iyo bannaanka ayb a'immaduna marka saanay u badan yihiin oo ay qabaan xataa alimaamu shaafici oo isagu qabo ciidda marka la joogo masaajidku hadduu qaadaayo dadka in masaajidka lagu tukado u qabaa laakiin halkan istisqaha isagu marka sunnanimada bannaanka in la aado ayuu sunneeyey maxaa yeelay macno ciidda ka badan isu soo bax ciidda ka badan ayuu leeyahay maxaa yeelay xoolihii iyo bahaa-imtii iyo waa in la soo bixiyo waay xataa nacam kan laakiin ciidda xoolaha ama bahaa-imta lama soo saaro ayb marka isagu saa darteed wuxuu yidhi istisqaha sunnadiisu waa musallaha ayb haddii masaajid lagu tukadana waa bannaantaha ee xagga sunnanimada unbaa laga hadlaya wastaqbala alqiblata fasallaa rakcatayni meeshaana waxaa laga qaadanaya salaatu listisqaa inay jirto oo salaadaasuna ay tahay laba ragco meeshaana marka xanafiyada ayaa khilaafsan oo iyagu waxay dhahayaan roobdoontu waa duco bis wax salaad ah ma qabto waxayna qabsanayaan xadiidkii anas ninkii reebaadiyaha markuu nebiga u soo galay isagoo mimbarka saaran ee uu yidhi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wainqadacat isubulu fadcullaha yuqiisunaa nebiga waa duceeye bes ma salaad ma tukanin gaar u ah istisqaa marka waxay yidhahdeen salaad istisqa gaar u ah ma jirto iyaga marka xadiidka waxaa loogu jawaabay taas waxay caddaynaysaa nooc anwaacda istisqaha ka mida ayb kanna waxaa weeyaan nooc kale labadoodana kanaa fadli badan ibnulqayim sida uu sheegay zaadulmacaadka maxaa yeelay ducadii iyo salaad ayuu koobsanayaa ayb yatadamanu yacni ducaa'an wa salaatan ayb waqallaba ridaa'ahu go-i in la gedinaayo iyadana waa soo marnay ayb marka meeshan uu leeyahay faahbaranii almascuudiyu can abi bakrin abi bakrkaas waa abi bakr bni moxamed bni camr bni xasmin weeyaan biisnaadihi ayb wa huwa marka isnaadkuna waxaa weeyaan abi bakrkaas can cabaad can camrihi ayb wazacama bnu lqaطaan ibn اlqaطaani alfasi saaxibu bayaani lwhm wliham bayaan lwhm wlyihaamka sheekha iskale oo owhaamta cabdulxaq alishbiili fi alaxkaam alkubraa iyo uu ku leeyahay ayuu jamciyey kitaab weyn oo lix mujallada ama shan mujalladba ah ayuu ka jamciyey oo aad u faa'iido badan wa zacama ibnu lqaطaan marka ibnu lqaطaankaasuu sheegayaa ee yaxya bnu saciidin ilqaطaan maaha وزcم بن القطان أيضا أنه لا ydري cmن أخذ أbو بكر hذه الزiياadة wuxuu sheegay inuunan ogeyn أbu bكر زiياadadan cidou ka qaatay intan dambe وqad bayna ذلika ma أخرجه بن mاaجة وبن khزaيمة min طريqi سفyاaن بن عuyaynة وفيihi bayاaن كون أbي بكر رawاha عن عباad بن تميم عن cبي yacni sanadkan dambe marka uu leeyahay qaala sufyaan fa akhbaranii almascuudiyu can abi bakrin abi bakr yow ka qaatay ziyaadadan buu leeyahay abi bakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmi markaasuu ibnu xajarna wuxuu leeyahy wuxuu ka qaatay sanadka intiisa dambe waa isku mid abi bakarkan wuxuu ka warinaa can cabaad ibni tamiim can cammihi ayb can cabaad ibni tamiim can cammihi ayb ibnu maajah iyo ibnu khusayma ayaana wariyeenoo saa u wariyeen wakada akhrajahu alxumaydiyu fii musnadihi can sufyaana bni cuyaynata mubayinan ayb qaala bnu baطaal xadiidu abi bakrin yadulu calaa ana asalaata qabla alkhudba xadiikan xadiid abi bakr wuxuu tusayaa buu yihi salaaddu inay khudbada ka horeyso liannahu dakara annahu sallaa qabla qalbi ridaa'ihi intaan yanii qabla an yuqalliba ridaa'ahu go-iisa intaanu dabagedinin qaala wahuwa adbatu lilqisati min waladihi cabdullaahi bni abi bakrin wiilkiisa cabdullaahi isaga abuubakarka oo aabbaha ayaa ka dabdi badan buu yidhi xaysu dakara alkhudbata qabla asalaa isaga wuxuu sheegay khudbada inay salaadda ka horeyso aabbuhuna salaaddu inay horeyso khudbada ay dambeyso taasuu sheegay marka qalabadaas marka facala tafciilanna waa laga keeni karaa qalaba keliyana waa la dhihi karaa facalana marka masdarkeedu waxaa weeyaan faclun ayuu ku imaadaa faclun maqiisu lmucaddaa ayb ibnu maalik alaamiyaha toosaa ku yidhi marka dakara annahu sallaa qabla qalbi ridaa'ihi intaanu gedinin baabu istiqbaali اlqiblati fi listisqaa'i ayb baabu istiqbaali alqiblati qiblada qaabilitaankeeda xukunka caddayntiisii buu baab yahay fil istisqaa'i roob doonka marka la roob doonayo qiblada in loo jeesto yacni ducada roob doonta marka la akhrinayo qaala xaddaanaa muxamedun qaala akhbaranaa cabdulwahaab muxamedkan marka riwaayat abidar ayaa lagu caddeeyey waxa uu yidhi ibnu salaam muxamed huwa bnu salaam albikandiyu qال أخبرnا cبدالوهاaب وهuو بن cبدالمجيد الثقفي qال xdثnا يحyى بن سعيid ى بن سعيiد الأنصاrي weyaan qال أخبرنيi أbو بكر بن محمد أbو بكر بن محمد بن cمر بن حزم أن عباad بن تميم أخبره أن cبدالله بن زيد الأنصاaريi أخبره أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم khرجa إلى المصلى مصلha ayuu u baxay يصليi isagoo tukanayo wanahu lamaa dacaa marku ducaystay yani waannahu isagu nebiga lamaa dacaa markuu ducaysanayey ow araada ama ou doonay an yadcuwa inuu ducaysto istaqbala alqiblata qiblada ayuu u jeestay waxawala ridaa'ahu go-iisiina waa wareejiyey qaala abuu cabdillaahi waa bukhaariye waxa uu yidhi ibnu zayd haadaa maasiniyun ibnu zaydkan waa maasini walawalu kan horena kuufiyun weeyaan ka hore kee waay marka casharkii shalay aan soo marnay walawalu kan horena kuufiyun weeyaan huwa bnu yaziid cabdullaahi bnu yaziid iyo cabdullaahi bnu zayd bay kala yihiin ka hore marka cabdullahi bnu yaziidka kuufiga ah cabdullahi bnu yaziid alkhatmi weeyaan oo shalay aan sheegaynay saxaabinimadiisa inay tahay yanii nebigu inuu arkay laakiin xadiidkaas uunan ka maqlin ninkii istisqaha sameeyey oo isagana marka tukaday oo qiblada xadiidkiisa marka shalay buuna soo maray ayb saa fiirisaan marka casharkii shalay buu ahaa ayb waa kana kharaja cabdullaahi bnu baabu اdducaa'i fi اlistisqaa'i qaa'iman kharaja cabdullaahi bnu yaziid alansaariyu wa kharaja macahu lbaraa'u bnu caazib wa zayd bnu arqam radia allaahu canhum fastasqaa xadiidkaas cabdullaahiga ku jira waa kuufi xadiidka marka tarjamada xadiidku waa is leeyihiin oo marka ducada la gaaro inuu qiblada u jeesto marka salaaddii buu tukaday waa qudbaynayaa dadka u jeedaa ducada marka la gaarana khudbada labaad ducadeeda inuu dadka ka jeesto oo uu qiblada u jeesto marka uu duceeyo baabu rafcin marka meeshaa fiiri qaala abuu cabdillaahi huwa almusanifu qowluhu cabdullaahi bnu zayd hada maasiniyun yacni raawi xadiidi اlistisqaa wاlأwalu kuufiyun wahuwa bnu yaziid kada waqacat hadihi الziyaada fii riwaayati اlkushmi haniyi waxdahu huna walyaqu lmawaadici biha baabu اducaa'i fi اlistisqaa'i qaa'iman meesha warkan in lagu sheegaa uu ku fiican yahay waa baabu اlistisqaa'i qaa'iman baabu اducaa'i fi اlistisqaa'i qaa'iman faina fiihi can cabdillaahi bni yaziida xadiiثan wa can cabdillahi bni zayd xadiiثan labadoodaba meeshaasay ku wada jiraan marka meeshaa in lagu caddeeyaa ficnay ayb fayaxsunu bayaanu tagaayurihimaa xayثu dakaraa jamiican xayثu dukiraa jamiican waama hada اlbaabu falaysa fiihi licabdillahi bni yaziid dikrun walacala hada min tasarufi اlkushmihaniyi wakaأnahu ra'aahu fii waraqati mufradati fakatabahu fii hada اlmowdici اxtiyaaan min tasarufi اlkushmihani inuu yahaa laga yaabaa buu yihi baabu rafci الnaasi أydiyahum maca alimaami fi اlistisqاa dadka gacmahooda inay kor u qaadaan imaamka maciisa ay la qaadaan fi listisqaa'i ee istisqihi yani kolka la roob doonaayo dadkii inay imaamka gacmaha la qaadaan oo iyaguna kor intay gacmahooda u qaadaan ay duceeyaan marka yani ducada aaminsadaan qaala ayuubu bnu sulaymaan qaala xadaanii abu bakri bnu abi uways can sulaymaana bni bilaalin qaal عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك يقول قال أتى رجل من أيامد أعرابي غير بادية من أهل البدو ذاتك بادية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيمد يوم الجمعة مالمت الجمعة فقال وحور يا رسول الله رسولك إلهي هلكت الماشية حوله ويهلك سنتي هلك العيال إلمه وبابان halaka annaasu dadkii way halaagsameen marka halaka annaas xadiid waxaa jira man qaala halaka annaasu fa huwa ahlakuhum ama fa huwa ahlakahum yacni see marka halkanna nebiga waa lagu halkaasna nebiga waa inuu diidaayo halkanna nebigaa lagu hor yidhi waxna ma dhihin ayb xadiidkaa marka macnihiisu waxaa weeyaan man qaala halaka annaasu fa huwa ahlakuhum macnihiisu waxaa weeyaan ninkii dadka waa halaagsameen u yidhaahdo calaa sabiili ilcujbi isagaa ismahadiyey wuxuu isla ahaaday nin cibaado badan oo fadli badan dadkao dhanna waa yasayaa marka nacam saa darteed buu marka wuxuu leeyahay war dadkan waa halaagsameen wuxuu kuma toorno yacnii isagiina markaa waa isla fiican yahay oo dadkiibuu markaa ku liidayaa cujbi iyo ismahadin darteed hadduu u dhaho waay middaa amaa middaan ma ahan sidaasoo haddii uu u yidhaahdo qofka calaa sabiili tawajuc isaga inuu isfaaniyo ama ismahadiyo ma u dhahaayo laakiin dadkiibuu ka naxayaa war waa la baaba'ay buu leeyahay middaan marka taasoo kale waaye maxaana caddaynaya siyaaqa ninkan markuu sidaa yidhi kadib rasuul allow noo duceey buu yidhi marka nin isfaanfaaninayo oo ismahadinaya ma aha halaka annaasu dadkii waa halaagsameen farafaca rasuulu ullaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu wuxuu kor yeelay yadayhi labadiisa gacmood yadcuu isagoo ducayra meeshaa marka maxalu shaahidka meeshaas waayo imaamku inuu horta gacmaha u qaadayo ayb waa waxaan u jeedaa imaamku inuu gacanta qaadayo sheegaa bakan wa rafaca annaasu dadkiina way kor yeeleen eydiyahum gacmahoodii bay kor u qaadeen macahu nebiga la jirkiisa yadcuuna iyagoo alla tuugaya marka halkan waa marka tarjamada inta baabka uu tarjamtay macnihii tarjamada deliilkeeda waa kana marka meesha waxaa laga qaadanayaa imaamku khadiibka marka uu roobdoon uu samaynayo isagoo khudbadii mimbarkiisii mimbarkii saaran haddii uu markaa isaga imaamkiina inuu gacmaha kor u qaado dadkiina inay gacmaha kor u qaadi karaan ayb maxaa yeele qisadii anas waxay ahayd jimcay dhacday laakiin ducada kale ee aan istisqaha ahayn iyada see waay xaalkeeda jumcada marka uu khudbada akhrinayo khadiibka nebigu inuu hal far kor u taagaayo kama badinin saxaabigii xadiidka abi daawuudna waa markii ninkii uu arkay isagoon istisqaa samaynaynin khadiibkii khudbada mimbarka korkiisa labada gacmood kor u qaaday waa kii aad u eedeeyey oo yidhi ilaahay ha dulleeye labadan gacmo nebigaan arkay isagoon kor oonan ka badinaynin far inuu kor u qaadayo imaamkii marka haddii uunan qaadaynin labada gacmood dadkiina ma qaadayaan markaas laakiin istisqaa markay tahay imaamkiina waa qaadaya dadkiina waa la qaadi karaa dadku marka inay ducaystaan oo ay roobdoonka imaamka la sameeyaan oo gacmaha kor u qaadaan imaam maalik iyo imaam axmed baa ku tageen wa qaala asxaabu shaafici shaafici asxaabtiisu waxay yidhaahdeen in samicuu alimaama ammanuu calayhi wain lam yasmacuu dacow shaaficiyada iyagu waxay dhahen haddii imaamka ducadiisa la maqlaayo waa la aaminsanay haddaan imaamka ducadiisa la maqlayninna adiga ducayso oo roobdoontii samee adiga saasay u kala qaadeen iyaga wakadaa qaaluu fi lqunuuti qunuudkana saasay ka dhaheen shaaficiyada oo waxay yidhahdeen qunuudka haddaad ducada imaamka maqlaysana aaminso haddii aadan maqlayninna adiga ducayso ayb waa maxalu ducaa qaala famaa kharajnaa waxa uu yidhi ma aanan bixin min almasjidi masaajidka kama aanan bixin xataa mudirnaa intiina laga roobeeyeyba famaa silnaa ma aanan ka zuulin numtaru ina la roobaynayo xataa kaanat aljumcatu اlukhraa ilaa jumcadii kale ay ka dhacday oy ka timid faata arajulu ninkii baa yimid ila nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigu u yimid faqaala waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow bashiqa almusaafiru musaafirkii waa noogay ayb ama waa daciifay roobabkii intay tira bateen oo meel walba ay gooyeen ayaa musaafirkii ou daciifay buu yidhi bashiqa almusaafiru kelmaddan saasay riwaayada ugu taallaa khaaabi waxa uu yidhi bashiqa laysa bishayin laiqa weeyaan buu yidhi waxaana laga wadaa buu yidhi ninkii musaafirka ahaa dhulkii baa intuu dhiiqan noqday ayaa lugtiisii ku dhegtay dhulka ayb macnahaasuu marka sheegay ayb bashiqa haddii la yidhaahdana ay malla waa noogay wa dacufa waa daciifay wa qiila waxaa la yidhi innahaa bashiqa maahana waa latiqa macnaheeduna waxaa weeyaan ay waxala tariiqu jidkii ayaa dhooba yeeshay dhiiqo yeeshay wa qiila hayru daalikana waa la yidhi ibnu xasmi waxa uu yidhi ictanaynaa haadihi lafda annaga lafdigan wuxuu yidhi aad baan isugu kallifay oo aan macnihiisii iyo waxa uu yahay iyo saan u raadiyo marka macnahaanu ka badin waayen macnahan uu u dhowdhow buu sheegay ibnu xajarkana fiiri marka bashiqa almusaafiru kada lilakari bifatxi اlmuwaxadati wa kasri اlmucjamati muwaxadada waa ba'da wa kasri اlmucjamati waa shiinka bashiqa bacdaha qaafun waاkhtulifa fii macnaahu waa la ysu khilaafay fawaqaca fi lbukhaariyi bashiqa ay malla waa noogay waxaka alkhaطaabiyu annahu waqaca fiihi bashiqa ishtada ay ishtadda calayhi darar dhibkii baa ku adkaaday wa qaala alkhaطaabiyu khaطaabi waxa uu yidhi bashiqa laysa bishayin wainamaa huwa latiqa bimacnaa bilaamin wamuhallaثatin badala almuwaxadati washiini yuqaalu latiqa طariiqu ay saara daa waxalin dhiiqa mid u saaxiibou noqday jidkii walahiqa athawbu idaa asaabahu nada lmaqar dharkii baa qoyey roobka markuu dharka qooyo ayaa waxaa la yidhaha latiqa athawbu maradii baa qoyday qultu wahuwa riwaayatu abi ismaaciil alatii dakarnaaha lahiqadaa riwaaya ku timid laftirkeeda waa riwaayat abi ismaaciil qaala alkhaطaabiyu wayaxtamilu an yakuuna mushtaqun an yakuuna ya mashiqahaah ويxtamilu an yakuuna mashiqa inay noqoto bilmiimi badla اlmuwaxadati ay saarat الطariiqu zaliqatan jidkii baa wuxuu noqday mid waxsinbiririxinaysa wa minhu meeshaasayna ka timid buu yidhi marka mashiqa alkhata fartii buu isdhex geliyey farta marka uu qofka shiilo oo uu isdhexgelgeliyo yay saas tahay waalmiimu bilbaa'i mutaqaaribataani miim iyo ba waa mutaqaarib xagga makrajka labadaba mushimaha am ab waa mutaqaarib xuruuftu hadday isu yihiin mutaqaaribna in laysku idqaamaana waa sahlanta ibdaalkana waa u sahlanta baabulibdaal ibdaalka sarfiga wa qaala bnu baطaal lam ajid libashiqa fi lugati macnan ugama aanan helin buu yidhi wa fii nawaadir اlaxyaaniyi nashiqa binuuni ay nashiba intaha wa fi اnuuni wاlqaafi min mujmali اlugati libni faris wakada fi الصixaaxi nashiqa اdabyu fi اlxibaalati ay caliqa calayhi waa ku dhegey xariggii baa ku dhegey eeladii ayaa xarigga ku dhegey marka xarigga waa ku dhegey marka la yidhaahdo lugtii baa yaa dhulkii ku dhegtay waay dhiiqa darteed nashiqa warajulun nashiqun facilun waay warajulun nashiqun idaa kaana miman yadkulu fii umuurin laa yatakhallasu minha warajulun nashiqun marka la leeyahay waa nin warajulun nashiqun bimacnaa nin umuuro ounan ka bixi karin dhex galay nin arin ounan ka bixi karin dhexda ka galay marka rajulun nashiqun baa la leeyahay markaas arrin ounan ka dhex bixi karin ayuu dhexda ka galay sida qofku dhiiqadaba ay u qabato ayb warajulu nashiqun ida kaana miman yadkulu fii umuurin laa yatakhallasu minha wamuqtadaa kalaami haaulaa'i marka isu geegee ana aladii waqaca fii riwaayati اlbukhaariyi tasxiifun qoladan marka warka ay sheegayaan o dhan muqtadaha ku jira waxaa weeyaan riwaayada bukhaari tasxiif baa ku jiro oo bashiqa ma jirtee ama waa latiqa ama mashiqa ama nashiqa waay walaysa kadalika maaha saa buu yidhi bal lahu wajhun fi lluqati laa kamaa qaaluu bashiqa wej bay luqada ku leedahay say u yidhaahdeen maaha buu yidhi ayb fafi lmundadi ama munadad iyo kulley waxay tahay ma garanin say u shaqlantaha waa isim kitaab magaciis weeyaan ayb likuraac bashiqa bifatxi اlmuwaxadati taahara walam yataqadam kitaabkaas buu marka wuxuu ka sheegay bashiqa wadaadkan sheekhan la yidhaaha mashhuur xasan salmaan kitaab wuxuu leeyahay uu ku qoray in maraajicda fatxulbaariga yacnii kitaab kasta oo fatxulbaari lagu dhex sheegay ayuu qoray haddii la daabacay iyo haddaan la daabicin iyo hadduu yacni maqduud yahay iyo hadduu mafquud yahay inta isaga ogaalkiisa ayuu ka sheek ka sheekeeyey kulle iima fududaanin ma haysto haddii marka kitaabkan la helo kale waa la fahmi lahaa kitaabkan iskale bashiqa bifatxi اlmuwaxadati ta'ahara walam yataqadam facalaa haada marka bashiqa luqadii marka waa loo helay soo uma jeedin marka wej facalaa haada famacnaa bashiqa hunaa dacufa can isafar qofku markuu safarka ka caajiso ta'ahuraa gelaya soo maha yata'aharu walaa yataqadam wacajaza canhu ka dacfi اlbaashiqi wacajzihi can الsaydi liannahu yanfiru ayb walaa yasiidu yunafiru sayda walaa yasiidu wa qaala abu muusa fii dayli اlgariibayn albaashiqu daa'iru macruuf falow ishtuqa minhu ficlu faqiila bashiqa lama اmtanac markaa laftirkii haddii ficil looga soo ishtiqaaqo ma diidmaysuu leeyahay qaala wayuqaalu bashiqa athawbu wabashikahu qadacahu waa fii khufihi ayuu ka gooyey facalaa haada yakuunu macnaa bashiqa ay qadaca bihi sayf socodkii baa gooyey kelmaddan marka calaa kullin marka inta la dhehlaha bukhaari riwaayaadkiisii tasxiif baa galay wej haddii luqadii looga helaya wejkaasna uu yahay wej laa'iq ah in isaga lagu wado bashiqa bimacnaa ta'ahara ta'ahurkana maxaa keenaya dacfi walidaalika malla waa noogay wa dacufa waa daciif noqday waay macnaheeda marka faqaala yaa rasuula allah bashiqa almusaafiru wamunica aariiqu jidkiina waa la manciyey oo roobabkii iyo ayaa manciyeen maalushaahidka marka meeshaas waxaa weeyaan se ay dadkii inay gacmahoodii kor u qaadeen meeshaas uu yidhi waqaala ayuubu bnu sulaymaan ay ibnu bilaal wahuwa min shuyuukhi اlbukhaariyi ila annahu dakara hadihi اطariiqa canhu bisiiqati الtacliiq waqad wasalaha اlismaaciiliyu waabuu nucaym walbayhaqiyu min طariiqi abi ismaaciil aلtirmidi can ayuub waqad taqadama alkalaamu calى baqiyati اlmatni baabu rafci اlimaami yadahu fi اlistisqaa baabu bayaani xukmi rafci اlimaami imaamka koruqaadistiisa وqاaل الأweyسiي xadaثnيi محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر وغندر عن يحيى بن سعيid وشhريiك سمعا أنسا عن النبي sلى الله عليه لي وسلم أنه رفca يadيه nebiga gacmihiisii buu kor u qaaday xatىa ra'aytu bayaada ibطayhi ilaa aan kinkilihiisa cadaantooda ka arko mxamed ibnu jacfarkan waa ibnu abi kaiir weeyaan ayb aluweysigan cabdulcasiiz ibn cabdillaahi aluweysiyu weeyaan ayb tacliiqaanna marka wahada tacliiqu habata huna lilmustamli wa habata liabi اlwaqt wa kariimata fii aakhiri اlbaab aladi bacdahu labadaa riwaayo baabka soo socda gadaashiisa lagu dhigay warkan oo qaala aluweysiyu riwaayadan mustamlina baabkaanay ku dhigtay baabu rafci alimaami imaamkii kor u qaadistiisii xukunka caddayntiisii buu u baab yahay yadahu gacantiisa uu kor u qaado fi listisqaa'i roobdoonka dhexdiisa qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan wabnu abi cadiyin can saciidin can qataadata can anas bni malikin qaal kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa laa yarfacu yadayhi labadiisa gacmood midaan kor u qaadaynin fii shayin wax oo min ducaa'ihi ducadiisa ka mida ilaa fi listisqaa'i roobdoonta maahan wa innahu isaguna yarfacu wuu kor yeelay gacantiisii xataa waa kor yeelayay gacantiisa xataa yuraa inta laga arka bayaadu ibtayhi kilkilihiisa caddaantooda xadiidkan marka wuxuu ka hadlay kaana nebiyu sal l slam laa yarfacu yadayhi nebiga labadiisa gacmood kor uma qaadaynin wax ducooyinkiisa ka mida istisqaha maahan maxaa lagu xambaaraa laba macnaa culimmadu ay ku tawjiihiyaan sida badan macno waxa uu leeyahay yacnii laa yarfacu yadayhi rafcan mubaalaqan fiihi yani kor u qaadis aad loogu xeel dheeraado kor u qaadis aad loogu xeel dheeraado ma uunan samaynaynin ilaa istisqaa maaha oo gacmihiisa markuu istisqaa iyo roobdoon uu samaynayo kor buu u qaadi jiray ilaa kilkilaa laga arka caddaantooda ayb macno labaadna wuxuu leeyahay wuxuu ka warramay anas isaga ogaalkiisa yacnii intuu ogaa oo isagu arkaayey nebiga istisqaa unbuu ku arkay isagoo gacmihiisa kor u qaadayo amaa fii hayri اlistisqaa ma uunan ku arkin waa cilmiga anas markaas labadaas macno marka in la yidhaaho wacalaa haadaa marka riwaayaadka soo arooray inuu nebiga isagoo duco aan istisqaa ahayn isagoo gacmihii kor u qaaday tiradii bay ka bateen alimaam almundiri cabdulcadiim ibn cabdilqawiy almundiri oo mukhtasarka abi daawuudka iska leh wuxuu jamciyey kitaab dhan risaalo wuxuu ku ururiyey axaadiidta tilmaamaysa rafcu lyadayni cinda adducaa'i muطlaqan imaamu nawowi isagana kitaabkiisa majmuuca abwaabta sifatu salaadka meelaha u dambeeyo wuxuu isagana ku jamciyey axaadiid labaatan iyo dhowr gaarayso oo imaa saxiixaynka ay wada wariyeen ama midkood uu wariyey oo tilmaamayaan gacmaha nebiga inuu kor u qaadi jiray iyadoo istisqaa la joogo kitaabu dacawaad waxaan ku arki doonnaa isla kitaabkan bukhaariga baab dhan ayuu u baabaysan doonaa rafculyadayni cinda adducaa marka laabudda marka xadiidkan anas jawaab in loo helo marka ile labaatan xadiid in laga tago kan la hormariyaa ma suurtagal maaha jawaabtiisuna waxaa weeyaan anas akhbara bimaa cindahu min alcilmi ogaalkiisa waxa agtiisa ayaa la ogaalo ka warramay wagayruhu akhbara bimaa cindahu min alcilmi hayrkiisna wuxuu ka warramay wixii uu ogaa waman calima xujatun calaa man lam yaclam qofkii wax ogaadayna qofkaan wax ogeyn isagaa xujo ku ah ayb wa cadamu lcilmi marka iyadu maahan cilmi maaha ayb waxaas ma ogi ogaal ma aha saa darteed marka in sidaas loo tawjiihiyo ibnu rajab macnahaasuu doortay qaarka laakiin culammada waxay isaga badan yihiin iyagu inay dhahaan istisqaha gacmihiisa xooga u taagay ducooyinka kalena si ka yar ibnu rajab wuxuu yidhi taas waxaa bushinayo xadiid bukhaariga ku imaan doono min xadiidi abi muusa abi muusa adeerkii ayaa dagaal ku dhintay jihaad loo diray markaasuu nebiga u ducaynayey ducadii ninkaa uu u ducaynayay nebiga gacmii waa soo weyse qaatay qiblada u jeestay gacmihiisiibuu kor u qaaday xataa ru'ya bayaadu ibdayhi ilaa laga arkay kilkilihiisa caddaantooda istisqaana ma ahayn qof buu u ducaynaya nebiga sal slam marka istisqaha mubaalaqadu ay khaas ku tahay laftirkeeda fiihi nadar sida fiican marka waxaa weye in la yidhaahdo anas cilmigiisuu ka warramay wakayruhuna wuxuu ka warramay ogaalkiisa dad marka dhallinyaro waxaad arkay marka dad ku qabsanayo ummaddii dadka caamadaa tashwiish gelinaya qof ducaysanayo markaa gacmihii kor u qaaday markaasuu leeyahay gacmaha kor looma qaado xadiidaa ku soo arooray kanuu keenaya markalabaatanka xadiidna jaahilow ka yahay qofku marka intuunan macruuf farin ama munkar reebin baabkaas horta inuu wax ka yaqaano haddaan wax ka aqoonin iska daal ayb keyrkaa oo xallin kara hadduu jiro qofka isaga u dir ama u weydii dad culamaana ayb laakiin haddii wixii waxay noqonayaan adhu markaasaa dadkii shaki iyo tashwiish iyo qof maanta dhan weydiinayo gacmaha korma loo qaadi karaa marka la ducaysanayo iyoaad arkaysaa hebelaa saas iyo yidhi shiikh kale culummadu waa i wareerisay buu leeyahay marka waxa wareeriya culummana ma aha xaqiiqatan ayb holo marka waxaa weeyaan isagu oo culamo ku tirinayo laakiin aan culammada ku tirsanayn qofku inuusan wixii intuu ka hadli karo intuu bal markuu is yidhaahdo ugu yaraan un wixii waad xaaday waxbaa ku samaysay markaas inuu ka hadlo ayb wa bilcaksina waxba ha anfinin adoon cilmi u yeelanin dhib kalena waa jiraa oo shay la anfiye oo laydha waxaa ma jiraan waxaas ma soo aroorin ma soo aroorin yaa dhihi karana qof ahlu istiqraa ma soo aroorin adeema culuma sheekh hebelaa yidhi dheh haddaad doonta qof caalima u xaalay laakiin adiga wixii aadan arkin waxaas wax jira maaha haddaad tiraahid adiga cilmigaaga waadna uu yar yahayba waa wareer kale iyadana meeshaan marka wuxuu yidhi daahiruhu nafyu الrafci fii kulli ducaa'in hayri اlistisqaa وهuوa مcاaرض بالأxاadيiث الثاaبتة بالرفع في غyr الاsتسقاء وqad تqdم أنhا kaثيiرة وqad أfradha المصنف مصنفkii waa gaar yeelay بتrجمة في kitaaب الدacwاaت وsاaqa فيha عidة أxاadيiث فذahب bعضهم إلى أن الcمل bhا أwlى أxاadiiثtan badan in lagu cmل falo waxamala xadiida anas calaa nafyi ru'yatihi bay ku xambaareen wadalika laa yastalzimu nafya ru'yati gayrihi anas markuu ley aniga ma arkin kayrkiis inuu arkay ma anfinayso wadahaba aakharuuna ilaa ta'wiili xadiidi anas almadkuur liأjli اljamci bian yuxmala alatii waradat fii rafci اlyadayni fi اdducaaءi inama almuraadu bihi madda اlyadayni wa basahumaa cinda اdducaaء ayb inama almuraadu bihi maddu lyadayni wa basطuhumaa cinda اdducaaء wakaأnnahu cinda اlistisqaaءi maca dalika zaada farafacahumaa ilaa jihati wajhihi xataa xaadataahu wa bihi xiinaidin yuraa bayaadu ibdayhi ayaa lagu arkaa waama صifaة اlyadayni fii dalika falima rawaahu muslimu min riwaayati haabit can anas ana rasuul اlah sal slam istasqىa faashaara bidahri kafayhi ilى الsamaaء ولأbي dاوuda min xadiiثi أنس أيضا kana ystasqي hkda wmada yadayh وجacala buطuunahma mima yeli الأرضa qaybahan dambe waxuu galay gacmaha kor ha loo qaadaa lyidhi see loogu qaadaa gacmaha kor afar nooc ibnu rajaba aada u sheegay rafcu lyadayni fi ducaa'i anwaacun nooca koowaad waxaa weeyaan al-ishaaratu bilisbuc far keliya in la ishaaro rafculyadayn way tahay dogowna nooca koowaad in far kor loo qaado xadiidkeedana marka abu daawuud baa wariyey waana xadiid saxiixa oo nebiga farkiisa ayuu kor u qaadi jiray cinda adducaa wa cinda iyo wa cinda atashahud ashhadu an laa ilaha illa markuu dhahayo iyo khudbada laftirkeeda markuu ashhadu an laa ilaaha ila allah u dhahayo kor u qaado tan labaad waxaa weeyaan rafcu lyadayni wa bastuhumaa labadii gacmood in kor loo qaado in la fidiyo wa jaclu butuunihimaa ila asamaa ayb oo tan labaad marka waxaa weeyaan labadii gacmood in kor loo qaado la fidiyo labada baabacada cadna samada xaggeeda in loo jeediyo sidaas la yidhaahdo saas marka in gacmihii kor loogu qaado saas arkaysa xadiidka anas ee istisqaha maalinta jumcada ku soo aroorayna macnahaas ayaa dihniga u soo degdegayso ilaa aaduu kor ugu taagay saas kilkilihii marka waa muuqanaya cadaantooda nooca saddexaad an yarfaca yadayhi gacmihii inuu kor yeelo labadiisii gacmood wayajcala duhuurahumaa ila alqiblati wa butuunahumaa mima yeli wajhahu calaacasha korkeeda meeshaas baabacada maahane meesha kale inuu qiblada u jeediyo baabacadiina isaga wejigiisa u soo jeediyo waa sida loo badan yahay macruufka ah saas inuu ducaysaa saas tan qibladii bay jiraysaa markaas middanna waxay jiraysaa qofka wejigiisa middanna waa jirtaa waqad rawaa haada abu daawuud baa wariyey middan marka ta nooca afaraad caksu aalii tan saddexaad cagsigeeda cagsu aali maxaa noqonaayo aalidku muxuu ahaa horta baabacada cad in kor loo jeediye samada saas waa dhahay ayd mug aalid raabica waa cagsi muxuu noqonaa marka oo soo aroortayta afraad marka saas waa an yajcala duhuurahumaa mima yeli wajhahu tan khaamis midda afaraad waxaa weeyaan meeqan soo sheegna farta koo midda labaad waxaa weeyaan bastulyadayni wa bastuhumaa rafculyadayni wa bastuhumaa oo marka laga dhigo middan baabacada kor loo taago tan hoos loo dhigo ta saddexaadna waa maxay an yarfaca yadayhi inuu isu soo jeediyo midda saddexaad midda afaraatan saddexaadii cagsi ku tahay cafwan baa cagsigu maxay noqonay sidaas noqon oo baabacada qiblada loo jeediyo duhuur cagta calaacasha korkeedana wejiga loo soo jeediyo midda afaraad marka nooca afaraad taas cagsu aalii an yajcala duhuurahumaa mima yeli wajhahu wa butuunahumaa ila alqibla tan shanaad weyaan an yajcala duhuura kafayhi ila asamaa wa butuunahumaa naxwa alardi midda shanaad waxaa waay sidaas xadiidkeedana imaam muslimaa wariyey middaas shanaad oo min xadiidi anas ana nabiya sal l slam istasqaa fa ashaara bidaahiri kafayhi ila asamaa xadiidka muslim wuxuu leeya nebigu waa roob doonay waa ducaystay baa gacantiisa yani calaacashiisa korkeeda samada ayuu aadiyey xaggeeda samada haddii la aadiye saas waa soo dhaha saa marka igu ducaysa xadiidkaa marka muslimka ku soo arooray qaar baa marka ibnu rajab wuxuu yidhi waqad ta'awala bacdu almuta'akhiriina anna haada midkan dambe qaar baa waxay dhaheen muta'akhiriinta sidan ma jirteen xadiidkan muslim macnihiisu waxaa weeyaan nebigu sida uu gacmaha kor ugu qaadayo ayaa uu daalay markuu daalana marka gacmihiisii baa marka leecay oo markaa yacnii maa'il oo kaley noqdeen qof maa'il oo kale sidiisoo kale gacmihiisii noqdeen suuradaasuu marka saxaabigii soo guuriyey bina'an calaa daalika markaa wax ku yimid daal waaye wax daal ku yimid weeyaan bay dhaheen ibnu rajab arrinkaa waa diiday marka wuxuu yidhi walaysa almru kamaa dannahu bal huwa sifatun maqsuudatun linafsihi fii rafci اlyadayni fi ducaa waa sifo iyada gaarkeed loogu qasdoo sunnaa waay marka sidaanna marka waa jirtaa sidaan waa jirtaa sidaan waa jirtaa sidaanna marka wuu sheegay kolley sidan taas dambe iyadu waxay u baahan tahay wixii ka soo arooray in aad loo fiifiyo ibnu rajab marka shantaas iyo farta la taagaya shantaas nooc baa gacmaha kor loogu qaadaa ducada ayb culammada waxaan ka maqli jirnay kolleytaba marka sidaan la dhahaayo marka ay jirto bale iyo dhibaato naasilo noocaasa markay jirtaa sidaan loo ducaystaan oo rafculyadeenka sidaana uu fiican yahay baabu maa yuqaalu idaa amqarat baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabia yuqaalu la dhahayo idaa amqarat hadday roobayso samadii wa qaala bnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yidhi ow ka sayibin yacnii ow ka sayibin aayadii almataru sayib mid waxa hooray waa maxay almataru roobka wa qaala hayruhu hayrkiis waxa uu yidhi saaba wa asaaba yasuubu yasuubu ficl mudaaric yasuubu marka ficl mudaariciyo u yahayna saababuu u yahay saaba yasuubu ayb yasuubu yafculu saaba yasuubu ayb wa asaabana asaaba ficilkeeda mudaaric muxuu noqonaya yusiibu you noqonayaa yasuubu ma noqon kara ayb eesee la yeela marka waxaa la yidhi saabada ayuu u jeedaa yasuubuda asaabadana waxu u keenaa bimacnaa saaba waa inuu dhaho bis ee iyadaa mudaariceeda yasuubu ku yimaadaa inuu leeyahay ma ahan bukhaari sidaa saaba iyo asaaba waa isku macno laakiin yasuubu waxay mudaaric u tahay maadiga saaba ku yimaadana ayb ayb marka waxaa weeyaan cayntiisii baa marka waaw ku jiran cayntu hadday waaw ku jiran tahay muxuu noqonaa nawcun yudamu buu ahaa soo maa yafculu ayb mucaddaha iyo kii caynta waaw uga jiranaa iyo kii laamta waaw uga jiranaa iyo ayaa wuxuu ku imaan jiray yafculu iyo khalabatu mufaakharada hadduu caynta ya ku bukana ama laamtu ay ya ku bugtana maxaa mudaariciisu uu noqon jiray yafcilu nawcun yugsaru waadim kasran licayni mudaaricin yelii facala uu noqonaa soo maa dalwaawi faan awliyaa caynan ow ka ataa hadduu laamta iyo cayntaba ya ku buko yafcilu buu ku imaanaya hadduu laamta iyo caynta waaw ou kaga bukana yafculu buu ku imaanayaa nawcun yudamu ayb marka wuxuu leeyahay saaba wa asaaba yasuubu yaswubu waa yaswubu yaswubu isagoo marka haddii xarfu cilihii ou mutaxarig noqdo xaraf saxiixana ou saakin noqdo see la yeeli jireen xarakadaa laga qaadi jiray kanaa la sii jiray yasuubu saasay ku timid marka yasuubu yafculu say ku tahay haisdhehin ayb mar walbana marka waa idiin sheegaa sarfiga masaajidka waa lagu akhriyaa ama naxwaha waa lagu akhriyaa yacni naxwada mar walba in lagu dhex jiro luqada in mar walba lagu dhex jiro guud ahaan haddaad beri hore akhrisatay oodan mumaaraso iyo ku samayna waa kaa dhumaysaa ama qofaa loo akhriyaa haddaad taqaanid ama waa la akhristaa ayb marka masjidka kulle waa laga yaabaa in xalaqaad noocaas ay ku bataan ay ku yimaadaan marka luqadaas carabiga haddaan xiriir lala yeelanin ma la fahmayo diinka waxaan aa akrisanaysaan waxay iska noqonayaan nin un cilmi dhagood xaba marka yaan la yeelin saas marka wakhti ka mida uu qaadaha ma luqadii iyo qur-aanka isaga iyo fiqiga iyo waxyaabahaas xoog in la saaran ninkii marka luqada iyo fiqiga malako u yeesho xadiidka gacanta ugu jiraan laakiin haddaa xadiidka keligiis barato oo luqadii dan u gelin xadiidkii luqadii lagu fahmi lahay laga rabo ayb wa qaala hayruhu saaba wa asaaba yasuubu ayb badanaana bukhaari yani caadadiisa waxaa ka mid ah haddii kelmad qur-aanka tarjamada iyo wax shabahaya ay jiraan inuu suka keeno qaala xadaanaa muxamedun huwa bnu muqaatil abulxasan almarwasiyu قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم nebigu kaana wuxuu ahaa idaa ra'a almatara roobku hadduu arko qaala wuxuu dhahayay sayiban naafican allaahumma yaa allaahu allow ijcalhu ka yeel sayiban roob hooro naafican wax anfaco marka sayiban naafican caamilkeedii iyo mafcuulul awalkii waa la gooyey waa la fahmi karaa ayb wixii marka haddii la garan karo waa jaa-is in la gooyaa xadfu maa yuclamu jaa-izun markaa wuxuu yidhi qaala wuxuu dhahayay sayiban naafican ay allaahuma ajcalhu sayiban naafican taabacahu اlqaasim ibnu yaxya can cubaydillaahi warawaahu اlawsaaciyu wacuqaylu can naafic meeshaa marka fiiri waqaala ibnu cabaas ka sayibin almaطr wasalahu الطabariyu min طariiqi caliy bn abi طalxata canhu bidalika wahuwa qowl اljumhuur waqaala bacduhum asayibu aلصaxaabu daruurta walacalahu uطliqa dalika majaazan qaala ibnu اlmunayir ibnu اlmunayir waxa uu yidhi waa naasiruddiin ibnu اlmunayir saaxbu اlmutawaari munaasabatu ahari bni cabaas lixadiidi caaishata xadiidkan caaisha iyo aharka ibnu cabaas maxaa ka dhexeeya lima waqaca fii xadiidi ilbaabi almarfuuci weeyaan qowluhu wuxuu ku dhacay xadiidka marfuuca ah oo qowluhu sayiban ah sayibantaas sayibantaa ku dhacday iyo aharka ibnu cabaas baa munaasibsa qadama almusanifu tafsiirahu fi tarjamati marka imaamu albukhaari tafsiirkiibuu soo hormariyey oo tarjamada uu ku sheegay wixii la fasirayna gadaalo u dhigay sayibantan baa la fasiraa maa macnaa sayiban ay madaran saasuu isagu yidhi marka wahaadaa yaqacu lahu kaiiran mararka qaar inuu tafsiirkii soo hormariyo shaygii almufasaru la fasirayna gadaal inuu dhigo wa qaala akhuuhu zayn walaalkii ee bukhaariga xaashiyada kule isaga azaynu bnu lmunayir la yidhaahdo isaguna wuxuu yidhi wajhu lmunaasabati waxay tahay ana sayiba lamaa jaraa dikruhu markii la sheegay fi lqur'aani lagu sheegay qarana wuxuu la xidhiiriyey biaxwaalin makruuhatin lamaa jaraa dikruhu fi lqur'aani qurina biaxwaalin makruuhatin markii sayibka qur-aanka lagu sheegay axwaal la noco ayaa la daba dhigay soo maha ou ka sayibin min asamaa'i fiihi dulumaatun waracdun wabarqun wayajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciqi xadara almowt wallahu muxiiqun bilkaafiriin walamaa dukira fi lxadiidi markii xadiidka lagu sheegay sayibkana wusifa binafci nafci baa lagu sifeeyey fa araada markaa wuxuu doonay an yubayina inuu caddeeyo biqowli bni cabbaas uu ku caddeeyey annahu lmadaru roob inuu yahay wa annahu yanqasimu ilaa naaficin wa daarin inuu yahay macnahaas marka ishaamaxalushaahidka marka sayiban naafican in la dhaho roobku markuu da-aayo sayiban naafican in la yidhaahdo ilaahu yacni roob wax anfaco ka dhig waxaa laga qaadana qudrada alla marka hal shay oo alla abuuray inuu dhinacna ka noqon karo wax wax anfaco waxna ka dhibi karo waa qudrada ilaahay mutaabacaadkan iyo asbaabta uu u keensadayna meeshaanu ku dhex sheegay ayb oo halkaanaad ka akrinaysaan warawaahu اlawsaaciyu wacuqaylu can naafic yacni kadalika faama riwaayat اlawsaaciy faأkhrajaha النasaaئiyu ilى akhirihi meeshaan marka waa muhim weeyaan fiirkama gaari baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man tamaطara qofkii isku roobeeyey yani roobka isu dhigay fi lmadari roobkii roobka qofkii isku roobeeyey yani qofkii isku dhigay w xataa yataxaadara intuu ku dhib uu ka hoobto calaa lixyatihi garkiisa ilaa uu ku hoobto korkiisa roobku markaa isku dhigtay garkii garkaaga kusoo da- qال xdثna محمد وهو بن مqاتل qال أخبرna cبداللahi qال أخبرna الأوزاaعي qال xdثna إسحاaq بن cبداللahi بن أbي طلحة الأنصاaري qال xdثnي أنس بن مالك qاaل أصاaبت الناaسa dadkii waxaa asiibtay sنة أbاar calى cahdi رasuuل الlahi sl اه sلم wqtigii nebiga fabayna rasuul الlahi sl اه sلم xili nebiga yakhdbu uu khudbaynaya calى الmimbri mimbarka korkiisa yومa الجuمcaةi qاama أعrاabiي faqاla ya rasuul الlah hlka الmaal وjaca الciyاaل fadcu llaaha lana ilaahi noo tuug an yasqiyanaa inuuna waraabiyo qaala farafaca rasuulu llahi sal l slam yadayhi nebiga labadiisii gacmood buu kor u qaaday wamaa fi samaa'i qasacatun iyadoo samaduna aynan daruur gobol gobol ah aynan ku sugnayn qaala fahaara saxaabun daruur ayaa soo ururtay amhaaluuljibaali buuraha oo kale ah uma lam yanzil nebiga ma degin can mimberihi mimbarkiisa kama soo degin xataa ra'aytu lmaqara intaan roobkii ka arkay yataxaadaru calaa lixyatihi garkiisa isagoo ku dhibcaayo korkiisa qaala waxa uu yidhi famutirnaa waana la roobeeyey yowmana daalika maalinkeennaas wafi اlgadi wamin bacdi اlgadi waladii yeliihi ila aljumcati اlukhraa laga gaaro faqaama dalika alacraabiyu ayaa kacay ow rajulun hayruhu ama nin kaloo isaga aan ahayn faqaala yaa rasuula allah tahadama albinaa'u dhismihii baa dumay waqariqa almaalu maalkiina waa maashooday fadcu llaaha lanaa ilaahay noo bari farafaca rasuulu llahi sal l slam yadayhi waqaala allahuma xawaalayna walaa calayna qaala famaa jacala mawnan gudagelin yushiiru biyadihi gacantiisa inuu u ishaarayo ilaa naaxiyatin dhinac min asamaa'i samada yacnii ka xaggeeda ah ilaa tafarajad way feydmaysa xataa saarat ilmadiinatu ilaa ay madiine ka noqotay fii midli aljawbati gaashaanka oo kale xataa saala alwaadii waadigii ilaa uu ka hooro waadi qanaah ilaa uu ka hooro ka bedel ayb waadiga uu sheegayaa waa waadi qanaah shahran bil ilaa uu hooraayo qaala falam yeji axadun qof ma imaanin min naaxiyatin dhinac kama imaanin xaggeeda ilaa xadata wuxuu ka sheekaynayey biljawdi yacni roob roob iyo aaran ayuu ka warramayay xadiidkan waana soo maray isagoo kale maxalushaahidkiisa waxaa weeyaan roobkii inuu markaa nebiga ku dhibcay ilaa garkiisa uu ka soo do-o laakiin waxaa kaga habboon baa layidhi xadiidkan xadiid kale oo in kaana shardigiisu ounan ahayn muslim uu wariyey nebiga sal l slam haddii uu roob do-o waa intou xaydxayto ayuu roobka aadaayey uu isku dhigaayey markaas wuxuu dhahayay innahu xadiidu cahdin birabbihi baabun ay haada kani baabun baab weeyaan idaa habbat iriixu dabaysha hadday dhabato qaala xadaanaa maxaa la dhahayaa marka ayb ama see loo qaabilaya qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala akhbaranaa moxamed bnu jacfar qaala akhbaranii xumaydun annahu samica anasan yaquul kaanat iriixu dabayshu waxay ahayd ashadiidatu adag oo daran idaa habad hadday dhabato curifa daalika kaagaas waa laga garanayay fii wajhi nebiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wejigiisa dabaysha daran markay dhabato waxaa laga garanayay nebiga wejigiisa riwaayo kale waxay leedahay kaana wuxuu ahaa idaa ra'aa makhyalatan nebigu haddii uu arko daruur cirkiiyo soo xirxirtay aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja markii la yidhaahdana wuxuu dhahayay dad baa ilaahay ku halaagay halaagoodii ayay barwaaqo u maleeyeen markaasuu ku halaagsameen falamaa ra'uuhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridu mumtiruna bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim taasaa marka laga garanaya haddii marka dabayl ay timaadoo kale qof inuu cabsado waa ama halaagiinnu ay tahay tan ee towbada lagu dadaalo oo ilaahay xaggiisa loo cararo maxaa yeele dabayshu dad bay halaagtay oo ilaahay uu ku halaagay axaadiidta gobol waxay tilmaantay marka in la yidhaha allahuma innii as'aluka min khayri maa umirat bihi wa acuudu bika min shari maa umirat bih ayb sidaas in la sheego oo aan dabayshii markaas la caynin baabu qowli nebiyi sal اllahu marka dadkana waxaad dareemayda nebiga yani ogaanshiyihiisa alle oo ogaa ayaa waxay keenaysaa inuu cabsado ila ninba ninka uu ilaahay uga aqoon badan yahy waa ka cabsi badnaana waxaylilaaha dadka ambiyadaa ilaahay ugu aqoon badan iyagaana uga cabsi badan qof walbaana qofka uu kaga jaahilsan yahay asmaa'da alleh iyo sifaadka alleh waa ka dhiiranaan badan yahay waana ka cabsi yaryahay dadka qaarkood waxaa arkaysaa markay dhibaata ay arkaan inay leeyihiin annaga maxaan galabsannay dhibaatadan intay ka timid maxaan galabsannay xaggey ka timid yacni kaannaka ma ilaahay baa ku dulmiyey waaye adiga maya acmaashaadii dib inaa ugu noqoto towbada ku dadaasha ina almu'mina jamaca bayna alkhawfi wاlixsaan wa ina almunaafiqa jamaca bayna almni wاlisaa'ati ayb nin waxaad arkaysaa dadka ugu aan isleedahayba qofkan yacnii kani haddii uu dhinto janaaso in lagu tukadaa ma fiican tahay qof aan isleedahay ama dadka ahlu khayrka ay isleeyihiinba yaa laga yaabaa inuu isla fiican yahay cadaab allana uu ka aamin yahay rasuulkii oo dadka ugu khayrka badnaana waa kana cadaabkii wuxuu ka baqayaa in cadaab uu soo dego ayuu ka cabsanaa annagana kama baqayna inuu cadaab soo dego intaan wax isku qasno isku qasno isku qasno yani waxyaabahan qaarkood aan samaynayna waxaa laga yaabaa yani walow yu'aakidu allaahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calayha maa taraka calaa dahriha min daab laakiin ilaahay dulqaadkiisaa ka badan mar walba marka in la cabsado oo falalka aan samaynayna iyo waxaan dhahayna iyo cabsi inay keenaan waxa ilaahay nagu keenayana ka badan inaan astaahilno laakiin ilaahay dulqaadkiisa inaan aan ku joogno taas inaan ogaanaan lahaba qofka haddii alla kacabsigu uu ka dhumo waxaa weeyaan diin xataa sida uu ku sii wato ama diinkiisa ugu fayoobaado waa adkaanaysaa zamankanna waxa ugu yar ama dhexdeenna ugu yaraanshiyaha badan waxaa weeyaan alla kacabsigii diinkii iyo cilmigii waa la aqrinaa laakiin khushuuci qalbigiibuu ka baxay bacdi selefna waxay dhaheen waxa ugu horeeyo oo la kor yeelaayo ama la qaadaayo waxaa weeyaan khushuuca khushuuci waa la qaaday isleedahay wax khushuucaayo aadeenna dhexdeenna ay ugu yaraadeen ayb wacdigii waa iska yaraaday dadkii hore majaalis wacdigay lahaa jireen ibnu cumar waxaa la sheegay bacdi taabiciin wacdigooda ayuu fariisan jireen dhegeysan jireen wacdigu marka qalbigiiba wuxuu u yahay baa la yidhi jeedal faraska haddii uu rukuud iyo laga dareemo iyo socod la-aan maxaa lagu sameeyaa jeedala lagu dhuftaa soo maaha jaadal adiga marka waxaa ku ah majaalista wacdiga ayb meel qof uu ku wacdinaayo iyo qof weliba de qofka wacdinaayo hadduu yahay qof sunnadii wax ka fahamsan oo haddana yacni qalbigiisu jilicsan yahay waa saamaynaa qofka kale qofku wuu saamaynayaa laa shak haddii laakiin qiila waqaala iyo muran on lagu jira nacmo qaybtii waxaa baxaysa marka alla kacabsiga salafkuna waa isku miisaannaayeen laakiin qofku hadduu dhinac u bato oo wixii kale uu ka tago diintiisii ama qalbigiisii saamaynaysay waxaad la yaabto ayaad ku arkaysaa marka dambe baabu qowli الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga qowlkiisii macnihiisiiba u baab yahay nusirtu biاsabaa ayaa la iigu gargaaray asabaa waxaa la yidhaha dabaysha bari ka timaado ayb qaala xadaanaa muslimu qaala xadaanaa shucbaة can اlxakm huwa bnu cutayba can mujaahidin can ibni cabbaasin ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam qaal nusirtu biاsabaa ayaa liigu gargaaray dabaysha bari ka timaado wa hulikad caadun reer caadna waa la halaagay bidabuuri dabaysha galbeed ka timaada ayaa lagu halaagay waa dabayl halaagna ilaahay waa ka dhigi karaa naxariisna waa ka dhigi karaa qowlkaa marka waxaa laga qaadanaya qofku marka ilaahay gargaarka uu gargaaray inuu sheegi karo nebiga waa la ii gargaaray buu leeyahayo dabayshaas baa la iigu gargaaray wuu sheegi karaa baabu maa qiila fi الzalaazili wاlaayaati baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay qiila la yidhi fi الzalaazili dhulgariirada laga yidhi wاlaayaati iyo waxyaabaha aayaadka ah yani aayaadka waxaa weeyaan calaamadaha cadaabka wma nursil bاlaayaati ila takhwiifa ayb qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun qaala akhbaranaa abuzinaad can cabdiraxmaan اlacraj can abi hurayrata qaala qaala اnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yuqbada alcilmu intii cilmiga laga qaado watakura الzalaazilu dhulgariiraduna ay bataan wayataqaaraba الzamaanu zamanku uu isku dhadhowaado ilaa cilmiga la qibdoodo cilmiga la sheegaayo waa cilmiga sharciga see loo qibdoonayaa cilmiga sharciga dadka yaqaano ayaa lasi siibaya tartiib tartiib in allaha laa yaqbidu اlcilma intizaacan yanzichu min suduuri اlcibaad walaakin biqabdi اlculamaa xataa idaa lam yubqi caaliman itakhada الnaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu waadalluu cilmigana de qofkiisu ma qarsoomi kara qofka cilmiga leh wax badan baa lagu gartaan ummaduhu dadku markay u yimaadaan masaa-isha ad adag oo yacnii nawaasisha ah kay ula qofka ay ula ordaan yani dadka wax garanayo diinkooda u naxaayo dadka ay aadaan ayb qabuul ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dhulkii u geliyo maa calaamad iyada laftirkeeda waxaa kaloo calaamad ah yacnii iyaga musanafaadkooda kutubaha ay qoraan fataawada ay fadwoodaan laftirkeeda ayb waxa ay akhriyaan waxaasoo dhan waa calaamado qofka cilmiga leh lagu garan karo ayb oo dadku waa sahlan tahay inay nin walbaa sheegta laakiin cilmi mar haddii la yidhaa aaladii cilmiga inay ag taalle in kale umbaa laga feerinaya ayb ninba ninkuu ka muran badan yahay maa inuu ka cilmi badan yahay ninba ninka uu qiila waqaalada caalamkan ka socota kaga aqoon badan yahay inuu ka cilmi badan yahay ma aha ayb cilmigu marka qofka qoraalkiisa waa lagu gartaa akhriskiisa waa lagu gartaa yacni waxaa lagu gartaa fataawadiisa wa takura azalaaziluna ay bataan dhulgariiradu ay bataan dhulgariirku markuu bato calaamad qiyaamuhu inuu soo dhowaadeen waxaad maqlaysaa yacni dhowr bil markaad joogtidba gariir ayaa la maqlay aad u batay dhulgariirada waagii hore soddon sano ka hor waa yaraayeen dhulgariirada xataa qorax madoobaadka iyo laftirkiisu aaaarta qaaraa sheegaysa dayax madoobaadkii iyo qorax madoobaadka iyo laftirkooda waasoo waa bataan waqtiyadaas wayataqaarab azamaanu waqtiga isku dhadhowaanshihiisana waa maxay yacnii waqti laba macnoba waa lagu fasiray wayataqaaraba ahlu daalika azamaan dadkaas wakhtigaas nool ayaa isku dhowdhow culummadii markay tagto dadku waa isku dhadhowaanayaan ila tafaawudka weyn waxaa keenaya culumanimada muta hadday culummadii meeshii ka baxaan waxaa isku dhadhowaanaya dadka isu dhowaanshiyahooda ama wayataqaaraba zamaan in lagu macneeyo wakhtigaa isku dhowaanayo barakadiia laga qaadayaa maalintu waxay la ekaanaya yani isbuuc isbuuc wuxuu la ekaanayaa bil oo kale bishu sannaday la ekaanaya sanadku goormuu soo wareegay baa leedahay ramadaankii iyo ciiddii waa waqti aan dheeraynaya hadda waa kan waana soo hayaa ramadaanku wayakuru waxaa badanaya markaa alharju baa badanaya dil isdilkuna waa badanayaan calaamad waa isaga laftirkiisa dad uu isdilaayo weliba dadka dhallinyarada laysku salladay waqtiga waxaad moodaa dadka ama waddanka wixii dhallinyaraha laga dhammeeyo in la yidhi dil halkan qofaa lagu dila kan baa meeshan qof meeshan qof meeshan qof baa la dhigay ma la fahmaya dilkaas marka aan ujeeddada lahaynna marka inuu bato wahuwa alqatlu waa dilka xataa yakura dabcan ilaahayda wax ma iska keenaayee markuu alla wax keenaayo asbaabteedu u sahlaa asbaabtii baa la fududaynaa waxaanuu dila marka asbaabtiisiina meesha waa waa imaanaysaa ama asbaab saxa ha noqoto ama asbaab ha noqoto aan sax ahayn xataa yakura fiikum intuu dhexdiinna ku bato almaalu maalka intuu ku bato ayb ilaa marka agtiinnu dhexdiinnu uu maalkii ku bato fayafiida markaa uu faafo meeshaana marka maalku inuu badanayna waa la sheegay maalku waa batay labaatan jir hal milyan oo dollar haystaa la helay ama xalaal iyo xaaraan waxuu ku haystaba isaga waqtigii horena soddon sano ka hor ma qofku biilkiisa ninka ka adagoo ma ninka sar ama laba lahaa waxaa la dhihi jiray ninkaan maal badana waqtigaanna labaatan jirkii baa laga yaabaa inuu magaaladan uskeed uu leeyahay qof labaatan sano jira mid miyii ka soo kacay shalay inuu maanta magaaladan nuskeed leeyahay laga yaaba waa calaamaadka marka nebiga nubuwadiisay tilmaamaan isagoo wax u sheegay u dhaceen waaqiciya waa kan u jeeda qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanna qaala xadaanaa xuseyn bnu اlxasan qaala xadaanaa bnu cawn can naaficin can ibni cumara qaal allaahuma baarik lana fii shaamina ilaahu shaamteenna noo barakeey wafii yemanina yemanteenna noo barakeey qaala waxau yidhi qaaluu waxay yidhahdeen wafii najdina najdideenna qaala waxau yidhi qaala hunaaka meeshaas azalaazilu hunaaka meeshaas ayaa aلzalaazilu ayaa ahaanaysa dhulgariirada wاlfitanu iyo fitanka wa bihaa yaطlucu iyada ayuuna ka soo baxayaa qarnu shayطaan shayطaanka gees geeskiisa maa macnaa najdi marka najdi waxaa la yidhaahdaa martafaca min tihaamata ilaa ardi اlciraaq dhulka tihaamo la yidhaahdo wixii kor ka ah ilaa iyo ciraaq laga gaaro ciraaq marka najdi bay ku xisaabantahay curfigan dambe najdi waxaa loo yaqaanaa dhulkan sacuudiga oo riyaad iyo meelahaas uu qasiim iyo meelahaasa nejdi loo yaqaano laakiin bilaadi nejdi marka la yidhaha tihaama wuxuu ka koreeyo dhan ilaa ardulciraaq la gaaro marka nejdi dhul weynoo ciraaqna ay soo gelayso xadiid kale marka yaa wuxuu sii tilmaamay ciraaquu si gaara u tilmaamay oo nebiga sal l slam uu yidhi alaa ina alfitnata haahuna bari buu tilmaamay nebiga ciraaq xaggeeduuna ishaaray raawigisaasuu yidhi marka najdidan maadaama najdi ciraaqna ay soo gelayso xadiidkaas kalena ciraaq uu fitnadii ku dhex sheegay meeshaas waay marka ciraaq waay wax marka fitanku ay ka imaanayaan waaqiciyanna iyada ayaa fitanku ka imaadeenoo dagaalkii jamal ciraaqu ka dhacay sifiin ciraaqi ay ka dhacday waqcatu nahrawaan waqcatu nahrawaan iyadana ciraaqay ka dhacday dowladihii iyo dadkii isku kici jiray jabhadihii iyo dowladihii isku kici jiray halkaasay ka dhasheen ciraaq unbaa meel marka fidnay dagaal iyo muslim ka dhacdiisa iyada unbaa ahaa jirta waana meeshaa nebigu uu yidhi shaydaanka geestiisa dajaalkuna hadhow wuxuu ka soo baxayaa ciraaq iyo shaam meel ka dhexayso ka soo baxaya fitanku marka saas isugu xigaan bacdi naas baa marka iyagu waxay yidhaahdaan nejdi shaydaankii ka soo baxay sheekh maxamed cabdilwahaab waayey leeyihiin iyagaa shayaaiina lanna nusuustiina beenay ka sheegayaan qof aynan ogeyn waxa uu xukunkiisu yahayna iyagii baa marka waxay ku sheegayaan shaydaan marka waa qaldan yihin ayb haddii xataa nejdi ay tahay waxa shaydaanku uu ka soo baxaayo yaa kuu sheega inuu isaga yahay midda kale haddii nejdi uu shaydaan ka soo baxaayo nejdi khayr male maa la yidhina sideedaba khayr male ma miyaa la tilmaamay ciraaq oo lagu sheegay fitnada culumaa ka soo baxday ayb a'imo waaweyn dadkan kitaabkan aan akhrinayna basri iyo baqdaadi iyo kuufi baa la daldala dadkaasma waxaa la leeyahy meeshii nebiga sheegay ka yimaadeen naga dhaaf maa la dhahayo ma la dhahayo qofka waxaa lagu qiimaynaa kitaabka iyo sunnada sow ugu khidmeeyo ama u fahamsan yahay ayb wax kalena lama imaanin maxamed ibnu cabdilwahaabi wixii ambiyada loogu dadku ay uga hor imaan jireen ayaa isagana looga horyimi maxaa yeele ambiyada maxaa looga hor imaan jiray towxiid kabura cala almushrikiina maa tadcuuhum ilayhi mushrikiintii waxaa ku weynaaday korkooda waxa aad ugu yeerayso towxiid ee towxiid qof marka towxiidba markii la sheega kabaha qaadanayo naga dhaaf dhahayo towxiid maxaa annagana loogu sheega muslim aan nahay annagoo saas aan nahay shirkiga maxaana looga digaya awjab ulwaajibaad weeyaan towxiidka manhiyaadka kan ugu weynna waa shirki waa lagaaga digayaa marka qur-aankiina waa ka buuxi calaa kullin marka waxaas qiimo male khuraafaad baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii macnihiisiibuu u baab yahay watajcaluuna risqakum risqigii watajcaluuna waxaad ka yeelaysaan risqakum shukra risqikum risqigiinna ku shukrintiisa ayaad waxaad ka yeelaysaan annakum idinku tukadibuuna inaad beeninaysaan yacnii watajcaluuna badala shukra risqikum annakum tukadibuuna yacnii risqigii alla idin siiye meeshaad uga mahadnoqi lahaydeen ilaahay waadba beeninaysaan takdiib ayaad samaynaysaan qaala bnu cabbaas shukrakum risqakum marka shukrakum baa laga wada roob haddaad heshaan ood barwaaqaya aaran aad gashaan meeshii la rabay inaad ka shukrisaan ma shukrinaysaane waxaad leedihiin xidig hebel meeshaasuu xalay fadhiyey roobku saasuu ku yimi amase nicmada ilaahay idiin galay haddii ilaahay idin badbaadiyey oo dhibaatay musiibo idinka koriyey ilaahay ma ku shukrinaysaane waxaad leedihiin wallaahi hebel hadduusan ahayn hebel meeshaas nooga soo baxaye waaba halaagsami lahayn hadduusan hebel ahayn ilaahay lama sheegaayo marka marka ilaahay ku badbaadiyey shukrigiisii baa waxaad ku baddashay marka inaad beeniso oo nicmada cidaan lahayn u tiirisid qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun can saalix bni kaysaan can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata bni mascuudin can zayd bni khaalidin aljuhaniyi annahu qaal sallaa lanaa rasuulu llahi sal slam nebigaa noo tukaday oo na tujiyey salaata subxi bilxudaybiyati ayuu nagu tujiyey calaa itri samaa'in roob dabadiis kaanat min alleyli taasoo dhacday ama habeenkii ahaatay falama insarafa الnabiyu sal ly slam nebigu markuu salaaddii ka gadoomay aqbala cala annaasi dadkii buu ku jeestay faqaala waxau yidhi hal tadruuna ma garanaysaan maada qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yidhi qaala allahu warasuuluhu aclam qaala asbaxa min cibaadii waxaa soo kacay oo soo waabariistay saakay min cibaadii addoommadeyda xaal uu ka mid yahay mu'minun bii mid anigii rumeeyey wa kaafirun iyo mid kufriyey jaari majruurka marka waa la xaalaynaya leanna waa soo hormaray saaxibulxaalkiina wuxuu noqday markaasi nakiro musawid waay marka taqdiimkaas fa amaa man qaala qofkii yidhi muqirnaa bifadli illaahi waraxmatihi fadalika mu'minun bii wa kaafirun bilkowkab wa amaa man qaala qofkii yidhi binawi kada xidig hebelaana lagu dhoobeeyo wakada fadalika kaafirun bii weeyaan mu'minun bilkowkab dhowr xaaladood bay leedahay imaamu shaafici wuxuu yidhi haddii uu yidhaahdo xidigan ayaa saamaynta lahaa oo roobku isagaa keenay hadduu yidhaahdo ku gaalooba gaalnimo diinta looga baxo haddii uu yidhaahdo xidigaani sabab waayana waa dembi iyadana waa kufru nicma xidiga ilaahayba sabab ugama dhigin roobka haddii uu yidhaahdo laakiin wakhtiga xidigan uu meeshaas fadhiyo ayaa roobku yimaadaa shaqana kuma laha roobka isaga sababna uma aha mana keeno haddii uu yidhaahdo taas dhib ma laha waa bannaantaha waa xaalad marka soo ma aragti ilahaasaa marka imaamu shaafici u qaybqaybiyey sharaxana marka waa kugu dhigaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yadrii ma oga qof mataa goorma ayaa yejiiu lmadaru roobka uu imaanayaa ila allahu allah maana cid kale ma oga laa yadrii ay axadun mustatnaa minhu waa kaa marka qof ma oga mataa yejiiu lmadaru roobka goorta uu imaanaya ila allah allah mooyaane ila allaahu maahan allah wa qaala abu oo allah og ayb roobka waqtiga uu imaanaya ilaahay baa og in allaha cindahu cilmu saaca wa yunazilu اlgayta isaga unbaa og haddii marka la qiyaaso dadku reer baadiyahana waa iska qiyaasaanoo waxay yidhaahdaan saas roobkan wuxuu ku aadan yahay meelblaayo caawroobkan caawna soo haaya inuu yimaadaa laga yaabaa isla habeenkaas taas marka ogaal iyo cilmi miya ma aha oo doras waa taas qofkan markuu isagaba ku leeyahay ruuxan aniga waa qiyaasaya waa ogahay laakiin qof og wakhtiga roobka uu dhibicda roobka dhulka ay ku soo da-aysa ma jiro allah mooyaane وqاaل أbو هuريرaةa عن النبي sلى الله عليه لي وsلم isagoo nebiga ka warinaya wuxuu yidhi خمسun شaن laa yaclamhuna ma oga إlا الlah allah unba qاala xadaثna محamed بن يوسف qاala xadaثna سفyاan عن cabdاللahi بن diناr عن iبن cمرa qاal qاala رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم miftaaxu الغaybi غaybka furayaalkiisa خمسun شaن furayaalkiisu waa شhan alla unbaan og laa yaclamuhaa ma oga ila اllah allah ma oga cid kale ma oga laa yaclamu axadun qof ma oga maa yakuunu waxaa ahaanaya fii qadin berri adiga waxaa ku qorshaysnaan karaan laakiin waxa berri dhacaayo ilaahay ba hadda haddaad caaw da berri wax dhacaayo ma ognaha ma ogin haddii aad waa ogahay tiraa waxaa lagu leeyahay albaabkaaga markaad ka soo baxdo qofka arkaysa sheeg ka ku xiga sheeg midka saacadda ka dambaysaa waddadaas qofka taaga taagnaan doona berri sheeg ma taqaanin dadku ma oga walaa yaclamu axadun qof ma oga maa yakuunu fi larxaami riximka waxa ku jira ma oga qofna goormaa laga hadlayaa waa intuusan malagu u soo bixin uunan ogaanin qabla an yaclama almalak qof og ma laha manidaas riximka ku dhex jirto boqol telescoob haddaad qaadatay iyo boqol iskaan qof sheegi kara male nin wiili gabar waxay noqonaysaa laakiin markii inta la suureeyo ruuxda la geliyo malagga loo sheego oo la yidhaha waa wiil ama waa gabar malaggiiba waa ogaaday markaas qeyb laa yaclamuhaa ila allah waa ka baxday oo shantii marka qeybkii waa ka baxday ilaahay baa ogeysiiyey malaggan qof kalena tacliintiisa waa ku ogaa karaa qof kalena dadkan yacnii qaarkood aad u qaab daran oo waxaa jira yacnii dad waxbartay iska dhigo waxay leeyihiin aayaddan qur-aanka weli waagii hore waxaan aaminsanayn caloosha naagaha waxa ku jira uur kale inaan cid oga og aynan jirin ilaahay maaha laakiin hadda waxaa soo baxday ilaahay iyo cid kale inay og tahay makiinadan ama islaamkan iyo waxaana lagu ogaanaa buu leehay yani dadkaasi maxaa yani xaalkoodu waa maxay waa kuwaasoo kale xadiidkiina ma fahmin qur-aankiina waa beeninayaan qur-aankiina waa beeninayan cilmigooda adduun iska dhaaf mid aakhire ma ma ma jireen ma hayaane kooda adduunna naafic ma noqdo kuwaasoo kale ayb ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegay kitaabuulqadaraan ugu tegayna wuxuu leeyahay qeybkan la sheegaayo waa qabla intaan malagga loo sheegin oo ruuxna aan lagu afuufin taasaa laga hadlaya marka xadiidkiina jaahiluu ka yahay aayaddiina macnaheeda ma fahmin macno qaldan buu marka intuu qaatay ayuu haddana qur-aankuu qallooc uga dhigay feerina ilaahay qur-aankiisu qallooc ka raadina mar kalena wuxuu yidhi xawaa in laga abuuray qayd aadam aadam laga abuuray inay tahay ma waa iska ma rumaysnaa jirin see qof qof kale koobigiisa uu noqonayaa looga soo qaadaya markaasuu wuxuu yidhi ilaa aan ogaa waxaan molecular biologiga ay dhahaano genetic engineeringka ilaa ay soo baxday oo jiiniska in la kala transcription lagu samayn karo la koobiyey karo ilaa aan ogaaday buu yidhi hadda ninkaas markuu hadlaayo dadkan waxaa laga yaabaa inuu iskaga dhigo nin xirka iyo dhulka kala haayo aqoontiisu aad u badan tahay dadka ka maskax badan waa nin sida u shaqaysta yaqaan un bis wax kale maaha dadkuna waa yaqaanaan nin makaanig noqday iyo nin yacnii dhulka sida loo qodo bartay iyo mid si kale ku bartayba farsamo dadku waa wada yaqaanaan ninba ilaahay midbuu ka arsuqaa wax horta dad ugu faana maaha laakiin farsamada xun waxay tahay sandiqada farsamo midda ugu xun qofku inuu sindiiq noqdo waay oo qur-aankiian ka shakiyey waxaas inuu dad u sheegan lowlaa marka ummaddan hadday ahaa lahaayeen dad qiiro ula diinkooda meela iska dhigi lahayn kaasoo kale laakiin soomaalidu sidooda dad waxaa weeyaan qofna kama gaaloobo qofna kama xumaabo waa uu fiican yahay qofka intaan wax ka yara ummadaha kale waa faquuqaan qofkaasoo kale qof la faquuqo oo dhexdooda waa waa dayriyaan ummadahan kaleo muslimka nala marka qof heerkaas oo qaaxo ka gaaray jeerin xadiidkiina ma fahmin aayaddii ma fahmin balaayadaasu daldalama qofkaas marka qofka uu wax baraayo maxaa ee khaaliyu dihniga ah ee isagu diinkiisa aan aqoonin ee khaaliyu dihniga ah qofka uu wax bara maxaad u malaynaya marka waa qof isaguna waa wareerayaa siduunba u wareeraa marka walaa yaclamu axadun qof ma oga maa yakuunu fi larxaami arxaamta waxa ku sugan raximka waxa ku sugan walaa taclamu nafsu naf ma oga maadaa tagsibu qadan berri waxa ay kasbanayso wamaa tadrii nafsu nafi ma oga biayi ardin tamuut dhul tii ahoo ay ku dhimanayso wamaa yadrii axadun qof ma oga mataa yajiiu lmaar roobku wakhtigu imaanayana qof ma oga